الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية على آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته أذكني باب بيان أن القبلة في الصوم وحوب بيسان يهي عدينتي لعدينيي qibladu ama dhunkashadu soomka dhexdiisa waa labadii dee ay isu xalaashahaya isqabay laysat muxaramatan xaaraam inaanay ahayn calaa man lam tuxarik shahwatahu ruuxa aanay kicin ahayn shahwadiisa aanay dhaqaajin ahayn ee hadhow ay dee dhici karto inuu wax intaa ka badan dee uu ku dhacoba ay dhici karto ruuxaantaa ahayn bal inay dee jaa-is u tahay bal adigu waxay noo iman doonaa qiblada soomka dhexdiisa wixii kuba yimi xadaثna عaliي بن xujri qaala xadaثna sufyaan qaala xadaثna sufyaan عan hishaam بn curwata عan abihi عan caaishaةa radي الlahu canha qalat anaha qaalat caaisha waxay tidhi kaana rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa yuqabilu mid dhunkada ixdaa nisaa'ihi dumarkiisa mid kaba mid ah walxaal huwa saa'imun uu sooman yahay uma tadxaku xadiidka markii ay sheegtay ama markay taa sheegta dee marka laga warinayay haddana waxay ay qoslaysay bal sababta daxigan iyo waan arki doonaayo xadiidku duruqu xooga ayuu leeyahay ama riwaayaad intan kaba badan bal horta qaybaha hore kolley ayaan yar sii wadi doonaa xadaثnii عaliي بن xujrin الsacdiy wbn abi cumara qaala xadaثnaa sufyaanu labadoodu waxay idhaheen sufyaan ibnu cuyeyna noo waramay oo qaala sufyaan baa yihi qultu waxaan ku idhi licabdالرaحmaan ibn اlqaasimi asamicta ma maqashay abaaka aabbaha qaasim yuxadiثu xaal uu waramayo can caaishaةa radي الlahu canha caaisha uu kaba waramayo ana الnabiya salى الlahu عalayه wasalama kaana yuqabiluhaa wahuwa saa'imun riwaayadii hore dumarkiisa mid ka mida unbaa laftiga caaisha inooguba yimi bal sufyaan baa wuxuu weydiinayaa waa ibnu cuyeyne cabdالرaحmaan ibn اlqasim ibn moxamed ibn abi bakrin الصidiq weeye ayaa wuxuu weydiiyey ku yidhi aabbaha qaasim ibnu moxamed oo dee moxamed ibnu abibakar weeyo caaishaaba soo koraysay dee ay u baahan miyaad maqashay isagoo caa-isha oo eddadii ah ka warinaya ka soo naqlinaya in rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh kaana yuqabilaha wasaim iyadoo isagoo sooman uu dhunkan jiray iyada fasakata saacatan mudduu yar aamusnaa saacaddu dee waa mutlaqu zaman ba halkan looga jeedaayo markiiba umuu jawaabin markiiba ha muu odhane waxoogaa buu aamusay nawina wuxuu leeyay bal waa si uu xadiidkii hagaagu u xusuusto uma qaala wuxuu ihi nacam haa oo waan maqlay aabbahay oo caaisho ka warinaya sidaas xadaثna abubakr bn abi shaybata qaala xadaثna caliي bn musirin can cubayd اllaahi bn cumara can اlqasimi can caaishata cabdiraxmaan ibn اlqasim bedelkiisii xadiidka waxaa warinaya cubayd llaahi bn cumar ibn xafs oo qasim bn moxamed kaba warinaya can caaishata radi allahu canha qaalat kaana rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu a yuqabilunii midii dhunkada walxaal huwa saa'imun isagoo sooman laakiin maxay tihi caaisha wa ayukum kiineeba macnaa waa kee ka idinka idinka midahe yamliku hananaya irbahu cudwigiisa ama xaajadiisa iyo naftiisa hananayo xejin karaya kamaa kaana rasuulu اllahi salى اllahu عalayه wasalam si rasuulka ilaahayba uu ahaa yamliku mid hanta irbahu isagoo hadduu qibladaa la yimi intaa wax ka badan oo isaga ka dhacayo soomkiisii nuqsaan ku keenaa may jirin haddaba idinku dee saamyaa la mid tihiin oo waa kumaka isagu dee si uu rasuulka ilaahay isu hanan karayay naftiisa u dabdinayay naftiisa u dabdin kara markay dee xaaladaas oo kale timaado xadaثna yaحya بن yaحya وabubakr بn abi shaybata وabu quraybi qaala yaحya akbarana وqaala الآakharani xadaثana abu mucaawiyata can اlأcmashi can ibrahima can اlaswadi وcalqamata can caiشhaةa radي allahu canha xa وxadaثna shujaac bnu mkladi qaala xadaثna yaحya bn abi zaydata qaala xadaثna اlacmashu can muslimi can masruuqi can caiشhaةa radي allahu canha qaalat bal waa laba dariiq kollay labada dariiqna meeshay ku kala baxaya adigu waa dee acmash acmash baa muxuu leeyahay dariiqa hore wuxuu ku warinayaa ma kaba oranayaa ibraahim ibnu yaziid ibnu qays nakaci ibraahim ibnu yaziidna asad ibnu yaziid ibnu qays iyo calqamat ibnu qays labadaas buu ka wada warinayaa dariiqa hore haddaan eegna acmashiya ibraahim iyo aswad iyo calqamaba asxaabtii maya taabiciintii bay kaba mid yihiin ibraahim waxaan idhi waa imaamkii ibraahim unakaci ibraahim ibn yaziid ibnu qays in badan aan soo aragnay labadan xadiidka uu ka warinayaana midna dee waa adigu abtiyadiinoo midi waa aswad ibnu yaziid ibnu qays walaalana maaha dee imika aswad ibnu yaziid ibnu qays annakaci kana waa ibraahim ibnu yaziid ibnu qays annakaci laakiin aad baabay u kala fogyiine aswad wuxuu abti u yahay ibraahimu nakaci ee magaca unbaa xagga aabbaha kulmay ama calqama waa calqamatu bnu qays nakaci oo aswad ibnu yaziid adeerkii weeye walow aswad weynaa calqama awoyaraa laakiin calqama isaga aswad adeeru ah waa calqamatu bnu qays kana waa aswad ibnu yaziid ibnu qays bal intoodu laakiin waa taabiciin baan idhi ama dariiqa labaad ee acmashun kuba sugan yahay xadiiskuna waa xadiidkii caaisha aynu soo aragne muslim can masruuq labadoodna waa laba taabici horeynu usoo araragne masruuq dee xalayna waan soo hayno magaciisu waa magacaa keliyo habeen keliya lagu baran karaaye muslimkani waa muslim ibnu subayx oynu in badan soo aragnay isagaba waxaa aada ugu shuhroobay aada loogu yaqaanaa magaciisa kaba shuhro badan kunyadiisii abuduxa oo kunyadiisii abuduxa taas baa uu aada uguba shuhroobay ee magaciisu waa muslima bin muslim ibnu subax bal markaa can caaishata radia allahu canha qaalat waa kan xadiidku labada dariiqba caaisha waxay tidhi kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxua yuqabilu mid dhunkada waa waxa weeye haweenkiisa mid kaba midaba walxaal huwa saa'imun wayubaashiru kole waa min baabi dikri اlcaami bacda alkhaas qobladu way ka khaasan tahay mubaasharadii oo mubaasharada ka caamsan mubaasharada asalkeeda waa iltiqaau lbishratayn laba jidh oo isgaadho ee labsigii iyo wada jiifsigii aan jimaac lahayn iyo waxyaalahaas bay mubaasharadu tahay walow dee mubaasharada nafteeda jimaaca naftiisa loo isticmaala halkan isagu muraad ma aheen walaa tubaashiruna waantum caakifuuna fi lmasaajid wayubaashiru walxaal huwa saa'imun isagoo soomana mubaasharo waa la imanayay laakiin caaisha waxay tidhi walaakinahu laakiin amlakukum waxa weeye rasuulkii ilaahay ka idinku hanasho badan liirbihi waa naftiisa ama xaajadii ama xubinkiisaba weli duruqdii way socotaa kollay duruqdana ma wada dhammaynaya qayb ahaan baan markaa aan dib ugu soo yar laabmaynaa in yara xadiidkeen xadaثnي عlي بن xجr وزhayر بن xرب qاala xadaثna سfyاn عan maنصuر عan إbrahيma عan cلqمة عan cائiشhaةa رadي الlه عnهa asanidu kolley reer kufay qolooyinkani u badan yihiin ba khaasatan kuwan dambean hayno iyo dee kuwii dariiqan dambe labada kii inooga horeeye inoogaba sugnaayo sufyaanku waa sufyaan bal mثalا ibn cuyayna lakiin xadiidkii wuxuu ka warinayaa maنصuر ibn المctamir ibrahim nakaci calqamat bnu qays caaisha waxay tidhi ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama kana yuqabilu wahuwa saa'imun wa kaana waxaanu ahaa amlakakum oo macnaa arrinkaa bal iska hubsadoo dee ruuxu hadduu ishanan karayo isxejinayo naftiisa uu dabdinayo intaa wax ka badan yani ka dhac ahayn way u bannaan tahay weeye laakiin haddii dee wax ka badan ay taas markaa naftiisiiba ay kacdo ay kuba imanayso bal taa ha iska hubsado yaan arrintan ee waxa weeyaan un bal si soomkiisii uu ilaaliyo wa kaana wuxuu ahaa amlakakum ka idinku hanasho badan liirbihii erbigiisa ama cudwigiisaba bal xadiidku waa inoo socon doonaa in sha allah duruqdiisa inta kalena waan arki doonaa bal waxa adigu baabku kollay u baabaysan yahay un qiblada ruuxii soomanaa wixii kuba yimi xadiidkan waa dee xadiidun iyo duruqdiina waxaan haynaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayhi in dee ficilkaas ama arrinkaa uu laba imanayay taas bal dariiqa u horeeyana caaisha way ibhaamiso waxay tidhi kaana yuqabilu ixdaa nisaa'ih laakiin riwaayaadka dambe ayaa waxa inoogu yimi dee inay iyada ahaydba taas waxa weeyaan ay dee rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh tan ade adigu ficilkan ay kaba warramaysay cibaaradan uma tadxakuna kolley bacd alculamaa waxay yidhaaheen ba waxaaba suurtagala daxikani inuu yahay tacajub ay laba yaaban tahay xagga nafteediio dee umuurahan dumarku malaha waa albaabkuu xidhay way garaacayaan goorahanba trigina marka arrintu inay tahay nafteedii ee markay arrintan oo inta badan laga xishoodo weliba ragna way ka warinayaan oo rag bay u sheegaysaaye waxa weeye ay iyadii waxa ay arrintan kaba warramayso waa wixii lagaba xishoon jireen dumar kaba xishoon jireen khaasatan rag inay uba sheegto de waxaan ku xambaarayna waa cilmigan iyo xadiidkan si ay dadka u gaadhsiisay iyo xukunkan sharciga oo taasba oo arrinkaas baaba dee qosolkeeda keenay calaa kulli xaalin waxyaalo kalena way yidhaaheen oo ay kaba mid tahay daxigeynani inuu tambiih u ahaa iyo baraarujin inay saaxibat alqisa iyada tahay dee khaasatan riwaayada ay fahamka kuba sugan yahay saaxibat alqisa inay iyada tahay oo cid kale aanay ahayn ba baraarujin ay u tahay waxa weeya arrinta caynkana iyo dee mubaasharo iyo waxyaalahaas iyo ka warramintaankoodu markan dee daruuro sharciya cilmi iyo xukum sharciya laga faa'iidaysanayo shaygaa bannaan weeye oo dee waa markaa taan laakiin arrinku haddii ay tahay un sheeko laga sheekaynayo oo dee wixii iyaga dhex maray un labadoodii midkood ay kaba sheekaynayaan taas iyada kollay dee wax jaa-isana ma noqonayso wax toosana ma noqonayse laakiin waa markan oo kaleo maslaxo sharci ay kuba tasugantao kitaabka ay kuba dambaysaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh xadiiduu kuba yidhi dadka waxa ugu bashar badan manzil ahaan cinda allah ruux dee haweeney laba kulmayo oo dee wayska adigu yufdi ilayha markaas dee tasirtii iyo wixii halkaa kaba dhacay sheeg sheegaya oo faafinaya bal xadiid kale oon kitaab kuba sugnayna waxaaba kuba yimi dee labada dhinacba ruuxu hadduu waxyaalaha kaba warramo inuu dee la mid yahay un si laba dariiq inta iyagoo kul dee dariiq xaajadoodii ku kala dhamaystay iyadoo la arkayo o kale ama shaydaan shaydaanno dariiq kulaba kulmayo iyadoo dadka arkayn xaajadoodi dhamaystay ujeedadu ka sheekeyn waxyaalaha lagaba sheekeeyaa marka aanay maslaxo diineed ahayn dee baabkeed maaha wax toosan maaha ee arrintan dee waa xakeynaysa cilmiga gaadhsiintiisa iyo daruuradii sharciga ahayd baltaas iyadoo arrintan kale ama lafdigan kale wa ayukum yamliku irbahu horta lafdigan erb waxay ku dabdiyeen iyadoo hamsada la kasriyo ra-duna ay reebanto irbahu la yidhaaho waxaa kaloo iyadana dee in badan oo culimmada kaa midana riwaayadooda ah ay kuna dabdiyeen iyadoo arabahu la yidhaaho oo hamsada iyo ra-daba la fadxiyo kolley halkan anigu sharaxan aan hayana isagoo labada wej soo naqliyey ayaa wuxuu macnihii kaba dhigay markay alirbu ama irbi aan nidhaahno alwadar walxaaja inuu yahay macnaa waa xaajadiisii iyo qaradkiisii ruux haynaya hananayaa waa keeyo irbi marka la yidhaho inay alwadar walxaaja ay tahay laakiin haddii arab la yidhaaho macnahaas buu ku yimaadaa alwadar walxaaja laakiin waxaa kaloo uu raaciyey walaakinahu yudlaqu lmaftuuxa ayda cala alcudw cudw khaasa weeyaane markan arab la yidhaaho waxaa lagu idlaaqaa awqaada dee markaa iyadoo macnaha horena uu leeyahy waa macno labaad uu yeelanayo xubintii waa dakarkii gaar ahaan kaasna arab waa la yidhaha waa sida imika halkan sharaxa inooguma sugan laakiin waliyudiin alciraaqi waa abu zurcah imaamka la yidhaahe dee ibnu zayn diin alciraaqi kitaabkiisa darxu tatriib oo kale uu soo qaaday hadalkan nawina markuu soo qaaday wuxuu kaba dhigaa sawaabku inay tahay in la isweydaariyo hadalkan se nawi usoo dhigtay arrinku uu ka duwan yahayo wuxuu kaba dhigaa inuu yahay almaksuur in halkan uu yihi yuطlqu اmaftuxa ayضa calى اcudwi in halkaa lagu bedelo la yidhaha yuطlqu اmaksura ayضa calى اcudwi waa ujeedadu marka irbi la yidhaah xaajona waa u yimaadaa cudwigan khaaskaana waa u yimaadaa arab marka ay tahayna xaaju buu uba yimaadaayo bal marka uu taa kaba dhigo oo labada wejkan uu kuba sugo kolleyga waana sida dee nihaya ibnu athiriya kuba sugane bal waxaan leeyahay hadalkana wi yar nadarkaas bacd alculamaa ay eegeen ayaa kuba sugan arrinkuna waxa weeye kolley mala aqwaal dhowroo culimadu ay leeyihiin way jirtaaye axaadiistuna way inoo socotaa halkana dee axaadiis qeyb inoo dambeysaa caddaynaysa inaanay rasuulkii ilaahay khasaa'istiisii arrintani kaba mid ahayne waxa ay noqonaysa in kolley qowlkao raajixa ah adiladana ay xoogeynayso walow dhowr madhabood culimadu halkan dhowr qowl ay leeyihiin ficilka caynkani ficil jaa-isa weeye oo ruuxii waa u bannaan yaho rasuulka ilaahay khasaa'istiisii kamuu mid ahayna waa u bannaan yahaye laakiin waxa ay jirto un dee ixtiyaadkii soomiyo dhowritaankiisi sana ay caasha isha caa-isha ay ishaartay ama ay halkan kuba sheegtay ayaa ruuxu haddii uu isdabdin karayo oo aanu ka baqanayn ama inzaal inuu yimaado ama se inuu kuba dhacaba jimaac uu kuba dhaco aanu kaba baqanayn oo naftiisu ay markaa ka qaalib noqoto ee ruuxa jaanibkan ka aamina ama qaaliba dadiisile waxba kama imanayo intaas ay tahay shay u jaa-iso weeye iyadoo inaan halkan kala qaadin shaabkii iyo sheekhi wallow dee laba xadiis baa meesha kuba yimi oo tafriqa kuba yimi ninkii odayga ahaa iyo inta badan dee iskaba daciifkaayo ee isxajin karaya iyo iyo kii shaabkaayo dhici karto inay nafti kaba qaalib noqoton ishanan laakiin labada xadiisba dacfi baa kuba sugan dad yar yar oo rasuulkii ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh uba ishaarayo oo bal matalan dee taasi inay bannaan tahayna way inoo dambeeyaanbe waxa ay tahay un bal markan eegno kolleyna aan leenahay riwaayaadkan say inoo keenayaan waxa ay tahay shay jaa-isa weeye laakiin ruuxii hadduu ka baqanayo san dee xadiidkaba inoogu sugan in waxay dee ay dhacaan oo ama inzaal yimaado ama se uu isxejinba kari waayo halkaa wax ka badan ay kaba yimaadaan iyada marka caynkaasa iyada uu iska daynaya haddii laakiin uu jaanibkaa ka aamin yahay shay u jaa-isa weeye axaadiista weliba kuwan kasii dambeysaana way dee umuurahaasa inooguba iman doonaan waxaana jirta hadalkan caaishay tihi waayukum markaa yamliku irbahu iyo waxyaalaha naasna waxay culimada ay yidhaaheen sida halkan imaam nawowi soo naqonlayo in macnuhu uu yahay waxaa idiin habboon inay iska dhowrtaan qibladii oo dee ha ka dhigin oo hhaw qaadanina ama ha moodanina in naftiinu ay la mid tahay rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh oo kale xagga istibaaxadii jaanibkan uu banaysanayo sababto liannahu yamliku nafsahu waxaanu isagu aaminka ahaa inuu waxii halkaa intaa wax kasii dambeeya inay kaba dhacaan buu aamin kaba ahaa idinku se kaa aamin matiin marka haddaydan taa ka aamin ahayn jaanibkaa kale aad ka baqanaysaan dee waxay mudan inaad ka joogsataan oo ay iskaba dhowrtaan taas tan baa hadalkeedan macnaheedu yahay intan dee ay raacisay kana amlakakum liirbihi iyo waayukum yamliku irbahu iyo dee taas baa adigu macnuhu uu yahay bal kolley waa taa aimada qaar karaaha u ku wada tegay way jiraan kuwa iyagu dee in waxa weeyaan khilaaful awla kaba dhigay way jiraan kuwa shaabki iyo sheekhi iyaduna kolley laba xadiis waa ku yimaadeenoo dacfi baa kuba sugane kalaba qaadaa way jiraan bal muhimku waxa weeye ibaaxada guud horta way jirtaayo xadiidka isaguna abi daawud iyo ay wariyeen oo dee kolley waa inoo suganyaho cumar ibn اlkhadaab oo tani ay kaba dhacday rasuulka ilaahay uu weydiiyo yihi waxyaalahan sameeyo taasa ayaa waxaa xadiidkaa kuba yiba ra-ayta low tamadmadta bal ka waran haddaad luqluqato dee waxba kuma sugna buu leey ujeeddada adigoo sooman haddaad luqluqato dee luqluqashadana waxaabay bidaaye u noqon kartaa in biyo la cabo hadday intaa ay halkii sii dhaafaan afkii waaba tii soom uu kuma jabayey luqluqashadaas miyay wax ku jiraan weyo dee waxba kuma jiraan bu de haddaa su-aashan maxaad ii weydiinaysaa weyo tanna waa muqadimo jimaac way noqon kartaa wax kale way ka dhalan karaane laakiin dee muqadimadii kole dantii kale la gaadhin soomka kaama burayo weeye saa luqluqashadaasba aanay kaaga burahayn ee muhimka waxa weeyaan hadalkan cayasha ay noo sheegtay ee ixtiraadka iyo ixtiyaadka ah bal ruuxii ka baqaniyo wax kale inuu kuma dhaco taasunba ah muhimku in la ilaaliyo ama sida kale shay jaa-iza weeye khasaaistii rasuulkana ka mid maaha وxadثna محamed بن المثنى وبن بشhاar qaal waxay yidhaaheen labadan محamed xadثna محamed بن جaعفr qaal xadثna شhuعبة عan maنصuر عan إbrahيm عan علqمة عan cائشhaةa رadي الله عanهa koley snadkuna waa sanadkan imakaan sooba wada aragnay أna rasuul الlahi صلى الlه عليه وsلم kana waxaa yubaashiru mid la mubaasharooda haweenkiisa wlxaal wa saa'm mubaasharadna waxaan leenahay way ka acamsan tahay de waxa weeyaan qubladii oo qubladu waa wax khaas ah labsigii baa halkan soo geli dee mubaasharadii aynu ku soo marray markay haweeney xaada taha ee xaaido tahay rasuulka ilaahay laba iman jiray isagoo dee aada iska ilaalinayo jimaaciyo taasna way soo gelaysaayo bal rasuulka ilaahay isagoo sooman ayuu mubaasharada laba imanayeen وxadثna محamed بن مثنى qال xadثna abو cاaصm qال samictu بna cawn عan إbrahim عan الأswad qال أnhu qاl dadku kolley waa dadkii inagu badnaaye dee kolkol baa markay kunyada iyo ay yimaadaan ruuxii ay kaba qarsoomi kartaaye abu caasimkan abu caasim nabiil baa la yidhaha daxaak ibnu makhlad oo waa min kibir habeen dhaweyd sidaan soo sheegayay bukhaari sheekhadiisa ragga ugu waaweyn ama dabaqada hore ee waaweyne sheekhadiisu kaba midiyo isagu sidaa daraaddeed waa sida la-aan buu kaba wariyaa muslim waa kan oo kaleo lamuu kulmin ma soo gaadhin oo waa siduu kaga warinaya ibnu cawnna waa imaamkii cabdullahi ibnu cawn ibnu ardabaan weeye aswad ibnu yaziid baa wuxuu ihi qaala indalaqtu waan tegay ana aniga iyo wamasruuqun ilaa caaishata radia allahu canha ayaanu u tagnay faqulnaa lahaa waxaanu ku nidhi akaana miyuu ahaa rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay yubaashiru wahuwa saa'imun haweenadiisa mid la mubaasharooda walxaal huwa saa'imun qaalat waxay tihi isagoo sooman qaalat waxay tihi nacam ha laakiin maxay raacisay walaakinahu laakiin kaana wuxuu ahaa amlakakum ka idinka idinku hanasho badan liirbi isaga wax intaa ka badani kamay dhac ahayn amin buu ka ahaa ama looga ahaa inay intaa wax ka badan oo soomkii waxyeelaa kuba yimaadaan bal markaa isagu wuxuu ahaa in kaa waxa weeye xud cudwigiisa ama naftiisaba iyo xaajadiisa idinku hanasho badan taas buu ah aw min amlakikum liirbi shaka abu caasimin inay tihi kaana amlakakum yo kana min amlakikum oo min tabcudi ay gasho walow dee tolmalaa macnaha ka hore iyo dad oo dhan bal matalan kii ugu dee hanasho badnaa xagga naftiisa un uu ahaa bal taa bay ahayd oo ujeedadu shaygani waa shay jaa-isa sida aan nidhi kollayna khilaaf beyn ahlicilmi kuma jiro mubaasharada caynkan iyo qubladan iyo inaan soom kuba burahayn bal ciddii xataa tiri waa karaaho ama intaa dhaafisayba xataa qowlkooda ama kala qaaday shaab iyo sheekh iyo guud ahaanba in haddaan inzaal iman haddaan ruuxii wax aanay taa kaga iman khaasatan maaha madi ma aha ee mani aanay kaba iman ama aan dee wax ka weyni kaba dhicin وxadثnii yعqub الdawraqiy qaal xadaثna ismaaعiil waa ina jacfar ismaaعiilna culay iyo wey عن بن cawni عan ibrahim عan الأswad وmasruqi anahmaa أswad iyo masruuq dakhlaa way galeen calى um الmؤminiina um الmؤminiin waa caaisha liyas'alaanihaa si ay u weydiiyaan fadakara naxwahu xadiidkaynu soo maray liyas'alaanihaa waa sida nusqooyin kala duwan oo kitaabka ka mida sida dhacday weeye macnaa waxa weeyaan liyas'alaanihaa ayaa ujeedadu waa kathiir min alusuul oo dee laamtii waa laamtii keenaysay waa xarfu tacliil oo ficilka mudaaric nasbadeeda keenaysay ficilkiina afcaal lkhamsa ayuu kaba mid yahay oo dee taasi waxay keenaysay nuuntan inay dhacdo dee waa nuuntii rafciga yas'alaani markaas liyas'alahaa oo kale yon waa se dhacday nusooyinka qaarkoodna waxaa dhacay iyadoo laamtu ay ka maqan tahay oo yas'alaanihaa taasi iyadu waa dee luqadii waadixayd oo ficilkii waa ficil marfuucuu noqonaya bal laakiin in badan oo ususha ka mid ay dhacday waxaana imaam nawowi raximah llahu tacaala halkan leeyahay waa luqo qaliil oo iyadoo dee waxa weeyaan naasibkii jiro aanay dee xarafkii la goyn oo kale waa luqo iyadna jirtee laakiin yar oo taasay kuba timiye laakiin dee nusqooyinka usuusha kale sidaba dhacday oo ah laamtu inaanay jirin ayaa dee sii qawaacidda waafaqsanayd nooguba timin xadaثna abubakr بn abi shaybata qaala xadaثna axasan bn musa qaala xadaثna shayban an yaxya bn abi kahiiri can abi salamata ana cumara bna abd cumara bna cabdilcaziizi ahbarahu ana curwata bna zubayr ahbarahu ana caaishata uma اlmuؤminiina radia allahu canha ahbarathu xadiidka afar taabici baa sanadkiisii wada galay yaxya bn abi kahiir iyo abu salamata bn cabdiraxmaan bn cawf iyo cumar bn cabdilcaziiz amiir lmu'miniin iyo curwat bnu zubayr afartaba de weliba midba mid buu ka warinayaayo way isku xigaane maaha dad siman xagga da-da oo kale dee abu salama xataa waaba ka yar wen yahay cumar bn cabdilcaziiz waa ka weynaay bal waxa weeyaan afar taabici baa kuwa sugan sanadka xadiidka maxay caaisha tihi ana rasuula اllahi salى اllahu alayه wasalam kana wuxua yuqabiluhaa wahuwa saa'imun isagoo sooman ayuu qublo laba imanayay وxadثna يحيى بن بشhr الxrيirي qال xadثna معaaوiyة yعnي بn سلام عan يحyى بn أbي kaثيr بhada الاسناad isنaadkuna waa intii taabiciintii kalena ay ka dambeeyaan mlw laftigan aynu kaga soo baxnay mid laba mid ah yaحyى بn بشhr الxrيirina waa dee sheekhyada mslim kaba mido weliba isagaa la gooni noqdo kutubta kale kuma sugna waa nin ثiqah alxariiriyu nisbaduna waa dee xariirtan dharka kaba mida ama nooc min asiyaaba ayaa loo nisbeeyey ruwaadana isagaa wax nisbadan leh kutubtan kuba sugan ee khaasatan kutubtan dee sa usuusheenan ama waxyaalaha kale la suuri ee jurayri baa la suuro noqda oo laakiin jim ah xarafka hore musaqarna ah aljurayriya si sacd ibnu iyaas saciid ibnu iyaas iyo raggii lahaa oo يحyى بن بشhr هو الحريrي وغayrه بضmة الjurayri syud alfiyadiisa mصطلحo ujeedada yaحyى بن بشhr isaga xriir wuxuu leeyay isaga dabdiga isagaa la gooni noqday macnaa dabdigan lalama laha khaasatan imaka dee mslim bukhaari ba kuma sugnee mslim iyo wixii kutubta inoo dhaco وغayrhu بضmة الjurayri isaga غayrkii muxuu noqon waa damo xarafka hore la damiyo oo halkan xaad ay ka fadxisantay kaasi waa jim la daminayo oo dee iyadoo jim wغayruhu bidamة اljurayri ujeedada waa dabdi inoo gaaro khaasa ninkan wey xadaثna yaحya بn yaحya وqtaybaة بn سacيidi وabubakr بn abi shaybata qaala yaحya akbarana وqaala اآkharani xadaثna abوlأxwasi can ziyaad bn ciraaqata can camr bni maymuni can caaishaةa radي الlahu canha iyaguna waa qoloynaan soo maray ziyaadna waa taabici dhexe cmr bnu maymuna waa nin mukhadrama oo taabici weyn qaalat waxaa tihi kana rasuulu الlahi salى الlahu عalيه waslm yuqabilu fi shahri sowm oo culimada qaarkood baa waxay kala qaadaan soomka sunaha iyo soomka faradka ah waa aqwaasha meesha jirta mid kaba mida weya caawa aqwaasha waan iska ijmaalin oo wixii axaadiian kaba qaadayn nin baan sheegnay marka oo dee waxay yidhahdeen soomka sunahana waa jaa-iz ama dee way mubaax in dee qobladan iyo mubaasharadan lalaba yimaado laakiin soomkii faradka waa lagaba dhowraya taas bay yidhahdeen laakiin maxaan haynaa halkan xadiidkan dariiq kalena waa inoo dambeeyaaye waqtigan ay caaisha ka warramayso ee rasuulka ilaahay qubladan uu laba imanayo waa soomkii faradka ahaaba marka iyadana tafriqada bacd alculamaa ay kala farqiyeen dee xujadu waa xadiidkay noqonaysaa wax tafriqo halkaa lagu kala qaadaya ma jirto umuuraha aan soo sheegnay unbaa ictibaartii yeelanaya fii shahri sowmna sida imaam nawowi halkan sharaxaba leeyahay waxaa macnuu yahay waa fii xaali siyaam maha dee bishii soomkiin habeenkiina bishii soomkau kaba mid noqonaya habeenkuna bishii soomka oo laakiin waa fii xaali siyaam bishii ramadaan iyadoo weliba waqtigii soomka ay tahay ayaa rasuulka ilaahay qiblada laba iman jiray waa kan lafdi kale وxadثnي محamed بن xاtimi qال xadثna bhز بن أسdi qال xadثna أbu bkr النhshriي cabdاللh بن qضاf ama بn abi qضاf horaynu usoo aragnay qال xadثna زiyاd بن cراqة عan cمr بn maymuni عan cاaشhaةa رadي الlه عnهa qاaلت أnha qاaلت kana rasuul الlahi صلى الlه عalيه وsلم rasuulki ilaahay ba wuxuu yihi wuxuu ahaa يqbl fي رamaضاana wey واlxaal huwa صاaئm isagoo sooman ramadaanna ay tahay soomkii faradka ay tahay ayuu qiblada laba iman jiray وxdثna محمد بن بشhاaر qال xdثna عبدالرحمن waa imaamkii weynaa عبدالرحمن بن مهdي weeye qال xdثna سفyان عبدالرحمن بن مهdي hadduu سفyان idاaqana waa سفyان الthوري waayo سفyان بن عyeyne waaba isla dabqo sanadna waabay wada dhinteen عن أبي الزiناaدي عن علي بن الحuسeyنi عن عائشhaةa رضي الله عنها علي بن حuseynna waa imaamkii qiimaha badnaa dadki waktigiisiina marka la eega aalubeytkii rasuulka ilaahay dee ninkii uguba mudna ahaa ama dee dadkii waktigiisiiba raggii ugu mudnaaba waa zayn الcaabidiin cali bn xusein bn cali bn abi aalib an الnabiya slى الlahu عalيه waslm kana yuqabilu wahuwa saa'im waa xadiidkii un duruqdiisii baa baatay un imakaan xadiid kale saxaabiyad kale warinaysa aan gelayna وxdثna يحyى بن يحyى وبكر بن أbي شhaybة وأbو كرayb qال يحyى أخبرnا وqال الآkخران xdثna أbو معاaوية عن الأعمش عن مسلم مسلم بن صبيح عن شhطyر بن شhكل waa nin isaguna taaبiciya oo waxa weeyaan dee taaبici weynoon hore usoo aragnay عن xفصة رضي الله عنها أم المؤمنين weeye qالت أنها qالت kana rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahi wuxua yuqabilu wahuwa saa'im وxadثna aburabiic الzahraniyu qala xadثna abu cawaanata xa وxadثna abubakr bn abi shaybata وaisxaaq bn ibrahima can jariiri kilaahuma can mansuuri can muslimi can shutayr bn shakali can xafsata radi allahu canha can الnabiyi slى الlahu عalيه waslm bimilih waa xadiidkii hore mid laba mida un waxaan u laqbaynaa mama jirto de waa xadiidkii caaishun buu la mid yahay xadaثnii haarun بn saciidi اlayliy qal xadaثna بn wahbi qal أخbaranii cmr whuwa بn الxaariثi can cabdirabihi bni saciidi can cabdالlahi bni kacbi اlximyariy cabdirabihi bni saciid hore isna waan usoo aragnay waxay walaalayeen caalimkii yaxya bnu saciid اlanصaari ayay walaalayeen cabdirabihi bni saciid اlanصaari isaguna waa taabici yaroo dabaqadaa walaalkii un weeye oo min sikaari taabicin ama taabiciinta kuwii ugu dambeeyey can cabdillaahi bni kacbin alximyariyi isaga hore umaynaan soo arag ninkan waa nin taabiciya oo dabaqadii zuriya kanunbu in yar ka wen yahay isaga raawigiisa waa zuhri iyo qataado iyo dabaqadoodii ama taabiciintii dee adigu dambe un weeye waa kuwa yaryaraa un kuwii dhexe waa dabaqadii kuba xigtay muslim iyo nasaa-i buu kutubta lixdaa kaga sugan yahay kitaabkeennan iyo kitaabka nasaa-i unbuu kuba sugan yahay kitaabkeennanna xadiidkan aynu hayno wuu ku leeyahay baabka kan ka dambeeyana xadiidka ugu soo horeeya ayuu isagana sanadkiisa ku jiraaye laakiin dariiqa koobaad kuma jiro dariiqyada dhexe ee xadiidka tawaabicdiisa ayuu soo geli doonaa haddii a la yidhaaho labadaa xadiis buu kuba leeyahay waana ninkaa taabicigan sheegnay oo dee cabdullahi bni kacbin alximyari عن cمر بن أbي سلمة أنه سأل رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم cمر بن أbي سلمة waa صxaabigan dee rasuulki ilaahay weydiinaya waana rabiibkii rasuulka ilaahay صلaوaaت الlahi وaسلaaم عaليه oo waxaa dhashay umu سلمة dhashay ee waana ninkii xadiidkii macruufka ahaa ee صaحيixeyn kuba sugnaa ee rasuulka ilaahay صلaوaaت الlahi وaسلaaم عaليه isaga uu ku barayey adabta akliga iyo sida wax loo cuno ya gulaamu sami اllaha ukul ahaa wakul mima yaliik oo taase wakul biyamiinika wakul mima yaliik waktigaa waa yaraa walo iminka su-aashanu su-aal nin roon ay tahay waxaa la arkaa dee bacda buluqihi inuu guursadayba oo de waktiyada waayo waktigaa waa yaraa rasuulka ilaah xayaatiinsa akhirkeedii ha waa qaan gaadhay laakiin waa bacda buluqihi unbaa laga yaabaa inay tahay su-aashan iminka uu laba yimi rasuulka ilaahay uu weydiinayaayo waaba tanin أنه سأل رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahay buu weydiiye wuxuu ku yihi أيuqaبل الصائم ruuxa soomani wax ma dhunkan karaa oo miyuu dhunkanaya haweenadiisii faqاla lahu rasuul الlahi صلى الله عليه وسلم waa ti aan lahayn khasaaئstiisii kamid ma aha xadiidku oo dee qbladan banaanideedu kol haddii ruuxa aanay wax kale oo intaa ka badani kaba dhac ahayn ee wuxuu rasuulka ilaahay markaa ugu jawaabay sl haadihi tan weydi waa liumi salamata ciduu ishaarayaana waa umu salama waana isaga hooyadiiba de waa cumar ibn abi salama hooyadii waana uma almu'miniin ayuu yihi bal su-aashaas waxaad weydiisaa tan weydii waa umu salama uu weydiiyey markaa faakbaratu kolley dee xadaf baa jira inoo qadarano fasa'alaha uu weydiiyo bal ka waran buu yihi waana hooyadii faakbaratu waxay u warantay أنa رasuul الlahi صلى الlaهu عalيه waسلم yصنacu dalika rasuulka ilah inuu taa sameeyo oo isagoo sooman uu qibladaa laba yimaado ama ehelkiisa uu dhunkado taas bay u sheegtay faqaala wuxuu yihi dee majliskii baa la wada joogaa waana rabiibkii rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu عaleyh ya rasuul الlahi rasuulki ilaahayow qad gafar allahu laka maa taqadama min dembika wamaa taahara adigu dee dembiba kaama dhacayo dembigaaga horya kii damba waa lagu dhaafo marka adigu anaga nala mid matid taas baa hadalku yahay faqaala lahu rasuulu llahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi amaa wallahi amada waa adaatu istiftaaxun wallahi baan ku dhaartee inii anigu la atqaakum lilaahi ka idinku cabsi badan baanay ilaahay waakshaakum lahu adigu waa dee khashiyadna waa taqoodii oo anigu ka idinku cabsi badan baa nahay oo ujeeddadu wax maxduur ku sugan yahay wax mukhaalafa ay ku sugan tahay waxay wax ka imanayaan anigu dee ka idinkagaba fog ee idinkaba idinka sii dheeraan badan baa nahay oo aniga igama dhacayso anaa idinku cabsi badan ilaahay anaana idinku aqoon badan waxaan ka dhowrsanayo iyo wax la yskaba ilaalinayo taasna dad oo dhan jaanibka anaa ugagaba fog dee waxaanay culimadu yidhahaan khashyada badan ee rasuulka ilaahay dadkao dhan yahay ka ugu cabsi badan waxa dee sababteedu tahay liannahu acrafuhum birabbi isagaa dad oo dhan rabbi uguma yaqaano ruuxa kolba aqoontiisa rabbi inta ay tahay ayay cabsidiisuna noqotaay oo alaa qadri calaa qadri cilmi lmar'i yacdumu khawfuhum nacam falaa caalimin ilaa way oo kolba dee ruuxa in qadarka aqoontiisa iyo macrifadiisa uu rabbigii u leeyahay ay tahay ayaa cabsida uu kaba cabsanayaana ay tahay oo nima ninku ka macrifo badan yahay jaanibka ugaba macrifo badan yahy uu ka cabsi badan yahay dee rasuulka ilahi in isagaa dad oo dhan ba rabbigii ugu yaqaanay ama wallahi inii la atqaakum lilahi waakhshaakum laha bal marka waxa weya kol haddaan taa ahaysteeba dee aa u malaynaysaan ama a u suuraysanaysaan u tawahumaysaan waxaan toosayn anigu inaan kuba dhaco waxaan toosayn inaan kuba dhaco taaseba utada ha tasawirina weeye taasba weeye macnaha waa shay jaaisa babse waana ti aan lahayd imaka halkan walow xadiidkuba yimi ee bacda صaxaabana qowlkood weeye aimo kalena qowlkood weeye in la kala qaado balshaarki iyo sheekhi oo dee xadiis baa wuxuu kuba yimi iyadoo weydiiyey nin dhalinyarihii rasuulka ilaahay oo uu ku yidhi miya ma dhunka haweenaydayda inaan dhunkadaa may banaan tahay oo uu yihi maya ama taas haddana uu nin kala weydiiyo yihi oo nin weyn ahaa haayo ay yidhaaheen dee waxaanu aragnay kan uu diidayna waa nin shaaboo dhici karta markaan isxejin karayno hadhow dee wax kaleba uu kuba dhacayo intaa kaba sii badan kana dee nin odayo oo kolley markaas isagu ishadan karayo oo laga aamiyey inuu intaa wax ka badan bal kolle waxaan leenahay sanadkiisa maqaal baa kuba sugan xadiid kalena waa jiraa laba ayaa san kuba yimi lakiin imaka waatan aan leenahay waa min awaaili buluuqihiba in dhalinyaro ahaa shaab buu ahaa jawaaski waa u tilmaamay muhimku waxa weeyaanu ruux kasta isagu inuu dib isugu noqdo hadduu isleeyahay intaa wax dhaafsani kaama dhacaya naftiisii oo hananayana dee cid u diideysaa maba jirto haddii kalena soomkiisa ha ilaashado baabu صxati sowmi man dalaca calayhi اlfajr wahuwa junub wuxuu u baabaysan yahay baabu صxati sawmi man dalaca calayhi اlfajru wuxuu u baabaysan yahay bal asixitaanka u ansaxayo soomka uu asixitaanka uu ansaxayo ruuxii waagu uu baryey isagoo janaabaysan soomkiisa oo waa maxay macnuhu ruuxii baaba haweenaydiisii buu laba kulmay ama ha u kaso ama haba iloobo eh weli intii aanu maydhan janaabadii aanu ka maydhan baa waagi baryey soomkiina waa niyeeyo waaba maalin ramadaan bal markaa ruuxaas soomkiisii kol hadday niyadna u horeysay waa ansaxayaa ee dee salaadii markay gaadhay unbuu waqtigeedii uba maydhanayaa taas bay ta bal taas haddaba inuu ansaxayo oo waxa markaa halkaa maxduuro ugaba imanaya ama soomkiisii inaanay waxba ugaba iman ahayn taas buu baabkeedii bal wixii noo caddaynaya adiladeedii ayuu u baabaysan yahay xadaثnii mحamed بن xaatimi qaala xadaثna yaحya بn سacيidi عan iبni jurayji xa وxadaثnii mحamed بn raafici wlfd lahu qaala xadaثna cabdالرaزaq بn hamaami qaala aخbarana بn jurayji قال أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر قال أنه قال dadku horta nin cusubi ma jiro waa dadaynu soo wada maray cabdالملك بن أبي بكر بن عبدالرحمanna waa nin صغاaru taabiciin kaba mid ah aabihii ayuu xadiidka kaba warinayaa أبي بكر أبي بكر بن عبدالرحمن culimada qaar waxay yidhahdeen magac kalaba ma laha ee kunyadiisan un baaba u magaca taas bay yidhaaheen oo magac kale maba laha ayaabay bacdigood yidhahan kuwa dee sheegayna lakiin horta dee waxaa loo garanaya aynu kuba garanayna un waa kunyadiisane waa abubakr ibn cabdiraxmaan ibn xarith ibn hishaamo wuxuu kaa mid yahay fuqahadii madiina toddobada ahayd abubakr weeye oo ina cabdiraxmaan ibn xarith ibn hishaam abi cabdiraxmaan ibn alxarithna waaba tan oo waa nin taabici oo imaka iyadana aan arki doono laakiin awowgii xarith ibn hishaam ayaa صaxaabi isagu ahaa asxaabtii rasuulka kaba mid ah oo waxa weeyaan waana dadkii iyo kolley muslimat اlfatxi waayo dagaalkii bederiya dee wuxuu joogay isagoo gaal uu jooga bal dadkii dagaalamayuu ahaa waana dee abujahl walaalkiiba de abujahl waa xarith ibn hishaam iyo marka abujahl ibn hishaam waa walaalkii oo bal dee maalintii beder isagu dadkii baxay buu ahaa laamay ee cararay oo taasna ay keentay xasan kolley inuu u gebiyeyba xagga walaalkii iyo dadkii qoomkiisii oo meeshii dee la laynayo inuu naftiisii la badbaaday oo uu ka cararo isaguna waxay dhahaanba wuxuu soo jiitiriyey ama gabay la yidhaaho wax lagu cudur daarto waa waxa carab agteeda bal markaa ugu mudnaa ama gabay ictidaar loo tiriyo kii uguba mudnaayo arrintan iyo xaaladii kaga cudur daaranaya isagoo laha maalin kalean laba sugayo dee dagaalkii uxudiyana waa joogeen laakiin markii dambe dagaalkii adigu markaa xafilay dagaaladii shaam ayaa kuba dhintay ama daacuunkii camuwaas buu ku dhintay labada mid ahaan adigu hore unbuu u dhintay xarit ibnu hishaam islaamkiisna aad buu u fiicnaaday wuxuu yihi haddaba can abibakr qaala samictu abaa hurayrata ababakr ba can abi bakrin abubakr weeye waa ninkan faqiha taabiciga ayaa qaala wuxuu uhi samictu waxaan maqlay abaa hurayrata radia allahu canhu yaqusu xaal uu xadiid aqriyayo dadkiibu u qisoonayay qisada halka macnaa yuxadidu weeye walow dee waqtigaas alqaas ruuxa waacidka ah dadka akhbaar iyo waxyaale iyo wacdi iyo targiib iyo tarhiibiya uga sheegaya alqaas ayaa ruuxa iyo almudakiriya bay odhanayeen qasasna kolley wacdigiisan iyo waxaan uu sheegaya abu hurayra dee waa axaadiistii rasuulkee badnayd ee uu xifdisna ayuu dadka uga warramayay yaquulu waxaanu dhahaa markaa fii qasasihi waa xadiidkiisaas uu waday xalqadii uu dee fadhiyey ayaa wuxuu markaa kuba lahay uu kusoo daray man adrakahu lfajru junuban falaa yasum imanka xadiis ahaan ugumuu soo darin fatwo ahaanba weeye laakiin dee marfuuc ahaanna waa kuba wariyey man adrakahu ruuxa uu soo gaadho alfajru waagu waagu uu baryo junuban xaariyo isagoo jinaabaysan falaa yasum yaanu soomin ujeeddadu maalintaasi way dhaaftay qadaheedaa lagu yeelanayaa haddii waagu u baryo isagoon weli maydhan isagoon weli maydhan taas buu yihi fadakartu dalika licabdiraxmaan ibn alxaaris cabdiraxmaan ibn alxaaris abubakr bale ayaan arrinkaa u sheegay liabiihi bedel bay le cabdiraxmaan ibn alxaaris kaba tahay jaarkiina ama xarfujarkiina waa la soo celiyey laakiin wuxuu ba ahay dee muqtada daahir inuu yidhaaho in isagii hadalkii watee liabi uu yidhaaho cabdiraxmaan ibn alxaaris waa aabihii isaga weeye cabdiraxmaan ibn xaaris baan arrintaa u sheegay liabihi muqtada daahir waxay ahayd un isagoo dhaa liabi aabbahay ee waa imaka tii uno waa cabdiraxmaan ibn bederkato ciddan uu leeyahy waan u sheegay waa aabihii faankara dalika cabdiraxmaan ibn alxaaris baa arrinkaa aqoonsado mala cilmi buu hayey dee uu isagu maqlay ama ummahaat lmu'miniin hakaba maqle adigu cilmi uu maqlay baa jiray oo ah inaan taas soomku wax ku noqonahayn ruuxuu maydhanayo un dee waqtigaa waagu beriyo salaadii uu tukanayo soomkiisuna sidaa ugu hagaagayo arrinkii buu qoonsaday faindalaqa cabduraxmaan cabdiraxmaan baa tegey buuhi waa aabihii waindalaqtu macahu aniguna waan raacay abubakar baa raacaya xataa dakhalnaa calىa caaishata wa ummi salamata radia allahu canhuma markaasay dee midba meel bay wada joogine mid kastaba gurigiisa ay ugu gurigeeday ugu tegeene waxay u yimaadeen labadan isdhalay iyagoo wada socda waxaana ku xambaaray waa arrinkaa abu hura aba hurayre lagaba maqlay caaisha iyo umu salama fasa'alahumaa waxa weydiiyey labadoodii bal xukumka mas'aladan cabduraxmaan can dalika arrinkaasi buu weydiiyey qaala wuxuu yihi abubakar baa odhanaya fakiltaahuma waa labadoodiiba weeye waa caaisha iyo umu salama qaalat waxay tidhi xalayna waan soo haynay tan oo kale waxaana ay tahay in imaka halkan kiltaahumaa lafdigu dee waa mulxaqaadkii musanaayo waa lafdi tasniyo laakiin damiirkii muxuu ku yimi qaalat qaalataa ma iman waa tan xalayna soo sheegna waan ku yar celinaynaa une waxa ay tahay in imaka damiirkan qaalat waxaa loo ifraadiyey waa lafdigan kirita waa lafdigu waa lafdi mufrad macnuhun baa dee xaggii macno uu musano kaba yahay qaacidaduna waxay tii si guudsan xaliba soo sheegnay kila iyo kilta waxa banaan lafdigooda in la ilaaliyo saa daraaddeed damiirkaa dee waa la ifraadin wixin kaba dambeeyey iyo in macnahooda la ilaaliyo halkan oo kale haddii macnaha la ilaaliyo waxay noqon lahaydba fakiltaahumaa qaalataa bay ahaan lahaydba waxaana waxa badani uu yahay labaduba hajaa-isaada ane muraacaatu lafdi lafdigoo la ilaaliyo ayaa badan xadiidkana waata inooguba yimi xadiidkii xalayna wuu inooguba yimi qur'aankuna waatu kuba yimi kilta aljannatayni aata tukulahaaba taas oo bal waxa weya waana qaacido dee kolley aad dee iska kolley ku-celintiina dee bala waa ogaanaysaan meelahay kuma soo arorto oo dabdisanaysaan haddaba mid kastoo labadoodii kamida waxay tidhi kaana nabiyu salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa dee iyagaana dadka uga war badnaaye waayo gurigi yusbixu mid waa beriista junuban xaariya isagoo janaabaysan min gayri xulumin xulmin haddii la yidhaha la takfiifiyana dhib male lakiin asalku waa damo laamta la dabdiyo ixtiraam la-aanteed uma yasuumu waa soomaye oo waxay yidhaaheen dumarkii rasuulka ilaahay dee umuurahan cid kastaba uga aqoon badnaa waxaa dhacaysay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh inuu waagu u beriyo isagoo janaabaysan oo weli maydhan ujeedadu waa la aadaamay aadaankiina cinda alfajri baa la aadaamayey salaadii kolley waa u maydhanaya waa tegayaaye laakiin waagu inuu taa uguba beryayey weliba maxay yidhaheen min gayri xulumin ujeedadu janaabadaasi waxay ixtilaam uga yimi may ahayn oo dee kolkan ruuxu ixtilaamkii macduur baabuu noqon karaa tani oo ruux dee hurday un isogeyn oo intuu ixtilaamay hurdadii ku ixtilaamay deete waagii uu beriyey isagoo markii uu kacay wakti waagii uu beryey ahaa ikhtiyaarba ruuxaasi maba laha arrinku taa may ahayne ehelkiisuu la kulmay dumarkiisuu laba kulmay iyadoy taa tahay baa waagu uu beryayey uma yasuumu waa soomayey de waana maydhanayo uu soomayey markaa arrinkaas ah ee abu hurayra uu wariyey ama uu ku fatwoonayey may maaha arrinku kaas ee waa shay jaa-iza weeye ruuxa isagoo janaabaysan waagu inuu u beryo dabadeedna uu maydho mar ixtiraam haba noqdo ama dee jamaaci haba noqdo de waxaanay leeyihin qur-aankii baaba taasi wax laga fahmayo uxila lakum laylata siyaami rafathu ilaa nisaa'ikum markii ilaahay yidhi waxaa la idiin baneeyey habeenkii soomka habeenka soomkuna dee laga bilaabo cadcendu marka ay dhacdo ilaa waagu uu ka beryayo taas dumarkiini inaad laba kulantaan ama rafat ilaa nisaa'ikum tii baa maxay keenaysaa waqtiyada ay banaan tahay rafadka maxaa kaba mida qubayla alfajri waktigaa waagu uu dhow yahay ayaaba kaba mida inuu la kulmi karo waxaa dhici karta kulankaa dabadeedna waktiga harsanimo waktiga laga maydhan kara inaanay ahayn qur-aanka naskiisiina waaba taa ishaaradiisii kuma banaan bal haddaba waxa weeye tan oo kalena waa kuwan warramay bal arrintii abu hurayra halkuu utiiriyey wixii kuba tacalluqsanaa iyo fatana abu hurayre waxay dee asalkeedu ahaa waa tan xadiidka inooguba imanaysa qaala wuxuu yidhi abubakr baa hadalkii wata faindalaqnaa waanu tagnay xataa dakalna waa labadii isdhalay xataa dakalnaa calaa marwaana ilaanu marwaan u galay marwaanku waa marwan ibn اlxakam ibn abilcaas weeye kolley waxa weeyaan kitaabkeena riwaayo kuma laha waa dikri uun waa hadalqaad iyo xus eh laakiin isaga xadiis uu warinaya inoogumaba jiro bukhaari bay meelo dhacday sida shuruud iyo xadiidkii xudaybiya ee dheera iyo isagoo riwaayo kule bukhaari ayaa dhacday waktigii rasuulka ayuu dhashay hijradii dabadeed laakiin culimadu aragti uu rasuulka ilaahay arkay umay sugin oo waktigaa dee qoyskoodna kaasatan malaa daa'ifya bay deganaayeen oo madiine may joogin cusmaan ibnu cafaanna qaraabadiisi waayo dee kaatibna waa u ahaa mucaawiya waktigiisiina wuxuu waalikan ahaaba ama uu dee awqaada qaarkeed madiina isaga iyo dee taas isagaa waaligiisa ahaa waktigana madiine ayuu amiirkeediiba ahaa markii dambe mucaawiya dhintee yaziid ibnu mucaawiya dhintee mucaawiyihiis labaad waa mucaawiya thani waa mucaawiya ibnu yaziid ibnu mucaawiya isaga wax saasa ma hayn saasna markaasba in dhalinyaro ana ahaa malaa umuurahana diidanaaba oo iska taqiyo dee horena waa uba dhintay ayuu isagu khaasatan sham oo kale ayuu tagallub adigu dee lama wareego wixii oo dee quwa ahaan buu kula wareego walow xakim ibn qays la yidhaha markaas oo saxaabiya faatimo bintu qays walaalkeed oo dee markaa intuu markii hore sham uu dadkii beecada ugaba qaaday cabdillahi ibnu zubayr haddana dee doonayba inuu malaha naftiisii doonay ayaa adugu dagaala dhaco daxaakna waa la dilo isaga markaa mutaqalib oo muddo sagaal bilood oo hayay markii dambena inankiisii uu dhintay cabdilmalik ibnu marwan ayaa laba wareego oo ninkii raggaa dhalay markii dambe dee adugu ilaa ay dee waxa weya dowladdaas cumar ibn cabdilcaziiz ubaan ee soo gelay isna waa cabdilcaziiz ibnu marwan oo de cumar ibn cabdilcaziizkaasi waa cabdilcaziiz ibnu marwan isaguna qoyskanbuu kaa mid noqonaya ilaa cabaasiintu kala wareegayeen bal ninkaas weeyo markaa waali ka ahaa madina ayuu u tagnay bu ihi fadakara dalika lahu cabdالraحman arrinkaas baa cabdالraحman uba sheegay faqaala marwan wuxuu sheegay abu hurayra wixii laga maqlay wuxuu sheegayna umu salame iyo caaisha iyaduna xadiidkan ay dee rasuulka ilaahay ugaba soo naqliyeen ay kasoo maqleen imaka faqaala marwanu marwan ba wuxuu yihi azabtu عalayka ilaa ma dahabta ilى abi hurayrata faradadta عalayhi ma yaqulu azamtu alayhi waxaan kugu ad alayka adiga aan kugu adkaynaya weeyo amar adag oo go-an aan ku amraya bal bukhaari baa waxaa dhacay riwaayadkiisa qaarkood ee waa uqsimu bilahi calayka lataqracana waxa waaba dhaar waxaan kuba dhaaranaya weeyo adiga amar adag oo go-an aan ku amraya dee waana ninkii amiirkaaba isagu ilaa maa dahabta il ilaa abi hurayra inaad u tagto oo waxaan kugu adkaynayaa inaad u tagto abaa hurayre oo faradadta caleyh ma yaqulu dee xadiidkan uu sheegayo fatwadan aad ku radidayna waa kan xadiidkii umahaat lmuminiin ay warinayeen sidan baah labadoodna aysan sheegeen qaala wuxuu yihi abubakr fajina aba hurayrata yaanu nimo balaa dee kolley ninkan amiirka ah waa amiirkii arrinkana wax macasiyo kusugani ma jirto bal de waa cilmi loo ihtimaamayey uun daacadii umaradna wixii aan macsi ahayn waajib baabay noqonoo dee adigu si walow uu jaarkiisii ahaa diidanaan sida riwaayaadka qaarkood kuwa yimi inuu waxyaalahan ulaba tago haddana dee arrinkan baa la ilzaamiyey ayuu isagu uguba tegay oo meel uu dhul uu ku lahaa maladalxulayfa iyo ayuu kulaba kulmay oo ugu tegay faqaala wuxuu hi qaala wuxuu yihi faji'na abaa hurayrata wa abu bakrin xaadiru dalika kulih kolley dee siyaaqaba way nooga socotay way wada socdeen mar kastabe wa arrinku waa ta'kiidun oo abubakr ibnu cabdiraxmaanna xaadiru dalika arrinkaa iyo madkuurka wey dalika waa madkuurka waa waxyaalaha hadday tahay abu hurayra markii hadalkay sahaabo kaba soo maqlay fatwada markii dambena abi uu raacay oo umu salame iyo caaisha uu raacay haddana uu la socday markan marwan marwan hadalkiisii wix oo dhan ba waa u joogay waana kan xadiidka inoo warinayaba qaala wuxuu yihi abubakr baa odhanaya fadakara lahu cabdالraحman waana waalidkii cabdالraحmaan baa aba hurayre u sheegay arrinkan iyo caaisha si iyo umu salama waxay yidhaaheen faqaala abu hurayrata abu hurayra wuxuu yihi ahuma waa labadoodan waa caaisha iyo umu salama qaalataahu laka ma adigay kugu yidhaaheen oo ujeedada wuxuu iska hawsanaya bal dee wax la maqlaniye wuxuu isagu toos ugaba maqleen ma adiga ayay kugu yidhaaheen qaala wuxuu nacam ha way ugu yidhaaheen anaa ka maqlay qaala markaa wuxuu uhi abaa hurayra abu hurayra humaa aclamu iyaga ayaa dadka kale waxaan uga khibro badan uga cilmi badan waayo arrimahani waa arrimo dee khaasa gurigii oo dumarkii waxyaalaha caynkaasna dadkii kale iyaga uga cilmi badnaa dee iyagana loogaba dambeynayay qowlkoodna iyagu ka horeynaya dadka kale waxyaalihii ay wariyeen kolle day umuuraha caynkaase raggu aanay daalacan karin inay ogaan karine iyagu ay dadka dee kuwa iyagu waba cid kastaba uga xogogaalsan ay yihiin marka wuxuu uhi iyaga ayaa ah kuwa ciddii kaleba ee waxaan kaba hadlaysayba ugaba aqoon badane taas buu yihi horta uma radda waa celiya abu hurayrata ma kana yaqulu fi dalika wixii uu kuba fatwoonayey arrinkaas hayd wuxuu u celiyey ilى lfadl bn cabaas fadl bn cabaas buu u celiyey fadl bn cabaas ibn cabdilmuطalib weeye awlaaddii cabaasna isaga ugu weynaayo saa daraaddeed baa isaga iyo hooy dee lubaababa haweenadiisiaba loogu kunyoodo waa abulfadl waa ta cabaas la idhaa dee waxa weeyaan dee umu awlaad اcabaasna waa tan um lfadl laba yidhaaha lubaaba isagaa ugu weynaa kollayna waxaan filaya daacunka camawaas haddaan u dagaalkii yarmuka laguba dirin adig way dhahaan taas ama daacunka camawaaso dee taas buu kuba dhintay fadl ibnu cabaas dhowr xadiidan kitaabkeenoo dambeeye waa ku leeyahay isaga u celiyayo isagaa xadiidkan rasuulka ilaahay uga soo maqn wariyey markaa u irsaalinayey ee waa siduu kagaba maqlo fadl ibnu cabaas buu dib igu celiya anigu fadl ibnu cabaas baan kaga maqlay bu ihi faqaala abu hurayrata abu hurayra wuxuu yihi samictu dalika hadalkaa amaan ku fatwoonayey ee xadiisahaan waxaan ugaba maqlay min alfadl fadl bnu cabaas walam asmachu min الnabiyi salى اllahu عalيه waslm anigu rasuulka ilaahay kamaan maqlin taas bui qaala wuxuu yihi abu bakr farajaca wuu laabmay abu hurayrata dee wax ka xoog badan ama ka sariixsan ama ayuu helay wixii uu isagu ka maqlay fadl ibnu cabaase wau laabmayo cama kaana yaquulu fii dalika wixii arrinkaase uu odhan jiray uu kuma fatwon jiray ahaa ruuxa waagu ugu bariyo isagoo janaabaysan iyaanu soomin maalintaas ama soomku maalintaa waa dhaafay uu kaba laabmay qultu licabdilmaliki cabdilmelik baa waxaan ku idhi cabdilmelik nagiyaa ka warinaya waa ibnu duraj aqaalata haddaba markan ma waxay yidhaaheen caaisha iyo umu salama fii ramadaana ma ramadaan oo ujeeddadu waktiga rasuulka ilaahay isagoo janaabaysan waagu u baryayey ma soom dee sunno ah ayuu ahaayoo mudlaqa mise waxay yidhaaheen o waaba ramadaan iyo soomkii faradkaa tii buu doonaya bal inuu iskaba hubsado intaasoo lakala farqiyo oo la yidhaha soomkani waa fudud yahay oo waatan dee niye uu aqbalayo iyadoo waagu uu ku baryo cadceedu ay soo baxday haddaana wax xunin aada niyoon karto eed maalintaa iskaba soomi karto niyadaasna ay kuu soconayso laakiin faradka may soconayn niyadaasi haddaba ma ramadaan bay yidhaaheen qaala wuxu uhi kadalika saas bay yidhaaheen oo maxay ah kaana yusbixu junuban min gayri xurmin uma yasum way inoo dambaysaa fi ramadaan baa inoo dambaysaa bal riwaayadiisana way kuma jirtaaye waxaa la arkaa markan cabd ibnu jurayj cabdimalik ibn cabdilcaziz ibnu jurayj uu sheegayo inaanu soo xaadirsan laakiin dee inay ramadaan ahayd oo wax inoo dambeeyo riwaayada dambaba inoogaba iman doonta haddii ala idhaaho bal adigu kolle xadiidku waa inoo cad yahay duruqdiisa kale iyana umuuraha inoo dambeeyana waan arki doonaayo waxaan ugu sii laablaabanaa imaka arrinka ma jirte waxa ay tahay un ruuxii haddii waaga uu ugu beriyo isagoo janaabaysan waa maydhanayaa kol haddii niyadii uhoreysay waanu iska soomayaa soomkii faradkaa iyo sunuuna halkan waa isku mid waana arrin laakiin meeshuu xataa la xadiidkan kale imaka may ahayn fatwo uun istimbaad iyo ijtihaad kuma timiya xadiid la wariyey buu ahaa oo fadl ibnu cabaas kaba wariya riwaayaadka qaarkoodna usaama uba tiriyo malaa labada naftooduba dee way wada wariyeen oo ah ruuxii dee xaaladaasi ay kuba timaado yaanu soomin oo kale bal imika kolley culimadu xagga jamcinta xadiidkan aan ahayn iyo kaa kale abu hurayra uu warinayo de iyaduna may ahayn ijtihaad iyo fatwe waa xadiid isaguna marfuuce awjuubay ama kuma jamciyaanoo barhkooda way kala raajax yeelaanoo dee xadiidkan baa ka heer sarreeyey leeyin ka quwo badan bal waa dadkii qisadani iyaga ay qabsanaysay oo waa dumarkii rasuulkii ilaahaye dadka kale uga xogaalsanaayo riwaayadooda la raajaxayo iyo barhkooda ay dhahaan laakiin bal inagoon tarjiix uba kicin umuuro kalena aan uba kicin waxa adigu ay tahay oo kolley actar min waaxid ay culimadu raajax yeelaan inay kala horeeyeen oo ka xadiidka abu hurayra uu warinaye fadli iyo usaame iyo lagaba wariye waxay ka dhigaan inuu mansuuq yahay kana naasikhi yahay ciddii aan naskhiga ogeyno dee xaaladaa hore ay kuba fatwooneysay oo waatan dee ay kaba laabmeen oo waqtiyadaa horeynu soo marayba kal haddii cishaay la tukado ama ruuxu uu seexdo inaanu dee waxa weeyaan wax dambe oo soom buraya ama soom jebinaya ana waktigaa uu iskaba ilaalinayo oonay cunta u banaaneyn oonay wax kale u banaaneyn xataa jamaac uma banaaneyn xaaladaa hore oo kale tani inay waafaqsanayd ama ay ahayd laakiin markii dambe dee ruksadani ay timi tacmiimkani yimi waa taa lena uila laylakum uxila lakum laylata siyaami rafatu ilaa nisaa'ikum ayaaba iyadana laga qaadanaya xadiidkan ama xaaladan jawaaskeeda lagaba qaadanaya inay tan ahayd oo bal taa hore ay horeysiyaan waana tay kolley rag kala duwani ay doortaan qolooyinkiina sharax haystana ma garan kara inaynu isku noqonayna laakiin haddii taasi idin sugantay waayo waa xaraf yaroo kaleo haddana macnii aada u bedeli kara ee dadkuna markaani taariikh oqoon dhici karta inay kaba qarsoonteen nawowi raximah llahu tacaala markuu bal jamcinta kaa uu abu hurayra fadl ibnu cabaas kaba wariyey iyo kan imika dee caaisha iyo umu salama lagaba wariyey awjuhdii lagu jamciyey uu kaba hadlayey ayuu ka saddexaad waana jawaabtan imika aan dooranayno ayaa maxaa ii taalla aniga halkan hadday idinkana idin taallo waa iska hubsanaysaa wahaaliثu macnaa jawaabta saddexaad weeye jawaabu bnu lmundiri fi ma rawaahu can اlbayhaqiyi ana xadiiثa abi hurayrata mansuuqun saasaa ii taalla hadday idinka idin taallo fi ma rawaahu can اlbayhaqiyi de waa arrinta waa khada aada u adag weeye laakiin ninkii aan inun taarikh iyo taraajim aqooni aanu garanayno dee wax kale uu kuma fasiri karo oo imika haddaan laqmeeyo waxay noqon jawaabtii ina mundir fi ma rawaahu wixii uu ka wariyey can ilbayhaqiyi bayhaqi uu kaba warinayo maxay ah ana xadiida abi hurayrata mansuuqun aad iyo goor cilmiga taarikhda iyo taraajimtu waa waxyaalaha ay muhim uba yihiin oo kolkol aqlaad waaweyn baa laguba dhacaayo inta nim waxaan leenahay marka ibnu mudir muddo laba boqoloo sanadood ku dhow ayuu ka geeri horeeyey ama kaba horeeyey bayhaqi isma dhawaa aad bu waa laba boqol waa kuba dhowaan kartaa marka bayhaqi afar boqol iyo saddex iyo sideed iyo kontonkii dhintay isaguna qarnigii saddexaad un qaybihiisii hore uu ahaa mee qarnigii afraad qaybihiisii hore waxa weya halkan sawaabku waxa weeye fi ma rawaahu canhu hadaas baa eegulka wax bedelaysa hadday idin taalo fi ma rawaahu canhu lbayhaqiyu oo macnaa jawaabtan ibnmundir ninka soo naqliyey wa ayo ibnulmundir ka soo naqliyey waa bayhaqi bayhaqi baa ibnulmundir ka soo naqlinayo waa intaasun canilbayhaqiyo canhu lbayhaqiyu ayaa waxaa weyn isbedelaya ee bal waxaan leenahay hadday idinka taasi idin taala kayga saasi ku qoran tahay waa saxan doontaa haddii kale canhu idin taalan de way fiicantahay bay iska daysta macnana ataan soo sheegno وxdثnي xرmلة بن يحيى قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن cروة بن الزبير وأبي بكر بن عبدالرحمن أبي بكر بن عبدالرحمن waa kii marka dhaweyda mka xadيdka inoo warinayay ee inankiisa cabdiملك umaan meesha ku jirin أن عائشhaةa زوج النبي صلى الله عليه وسلم قاaلت قad kاana wuxuu ahaa رasuul اللhi صلى الله عليه وسلم يdركه mid uu soo gaadho الفجر waago ayaa u beryi jiray في رمضان بالرمضان والxaal huwa junubun uu janaabaysan yahay min غayri xulumin janabkaasna dee waxaaba la yidhaha xulumkan iyo ixtilaamkani waa talaacub shaydaan oo ambiyadu sida rasuulka ilaah iyo culimadu in badanna waxay doortaan inay iyagu ka dhowrsoonaayeen taasoo dee shaydaan iyagama makansanayn inuu ku ciyaaro waxyaalahan kuba sameeyo waxan uu markaa tuso marka waaba arrintu waa ta'kiidun bayn markaa noqone waa janaabadaasi waa min ahlihi fayaktasilu markaasuu maydhanayey wayasuumu uu soomayay halkan waxaa masalada la mid noqonaysa haweeneydu hadday xayd lahayd ama nifaas ba ay lahayd oo waktigii habeenkiibaa dee ay daahir noqotay dhiiggiibaa ka go-ay daahir bay noqotay iyadoo weli maydhan baana waagu u beryey waana rabadaan hadday sii niyooto dee way sii niyoonaysaa markan waagu beryeyna way iska maydhan niyadaasna way u ansaxaysaayo iyadoon weli maydhan kol hadday daahir noqotay soomkiina niyeysay oo dee se ruuxan janaabaysanba waagu ugu baryo iyadoon weli ka maydhan xaydkii ama nifaaskii waagu ugu baryo soomkeedu iyadna u ansaxaya oo iyadna markaa soomkii u ansaxaya kol haddii ay niyootay dee markaa waagi baryana way iskaba maydhanaysaayo bal markaa waxa weeye qusliga ama camdi ha uga tagto ama sahwi waxa weeyaan waxay la mid tahay un ruuxii janaabaysnaa waa madhab اculamaa kaafana taas ayay laba mid tahay iyadna waa masalo xaggii dumarka tan un bay laba mid tahay iyaguna xadaثnي hاrون بن سعيid الأyلي qال xadaثna بن وهب qال أخبرnي cمر هو بن الxاrث عن cabdالرb عن cabdاللahi بن كعب الحمyarي waa ta lahayneg mar kaleu inoo soo noqonaya kan xadiidkii kusoo noqdee lakin de halkii hore kumusoo dariiqii saddexaad buu kuba yimi cabdالlahi بن كعب الحمyarي أنa abا bكri xadaثahu abubakr ibn cabdiraxmaan min xarit ibn hishaam weye ana marwana arsalahu marwan baa diray ilaa umi salamata radia allahu canha yas'alu xaal uu weydiinaya can rajuli nin yusbixu waa beriisanaya junuban xaalu yahay ayasuumu ma soomayaa ninkaasi faqaalat waxay tihi kana rasuul llahi salى اllahu alayh wasalam yusbixu junuba min jimaacin arrinku walibay jimaac uu yahay janaabadaasi laa min xulumin uma laa yuftiru ma afurahayn walaa yaqdi de laa yuftiru walaa yaqdi waa macnaheedu bay noo sii caddaynaysaa kol haddaanu afurin de inama qadaynahayn soomkiisu waa u taam noqonaya xadaثna yaحya بn yaحyى qala qarأtu عlى maliki can cabdirabi bni saciidi can abi bakr bn cabdالرaحman bn اxariث bn hishaam can caaishaةa waumi salamata zawjay الnabiyi salى الlahu عalayه wasalam anahuma qaalataa waxay dhahen in kaana int waa tii mukhafafa min ahaqiila laabtan la yusbixu ku suganna waa tii faariqad ahayd ee inta naafiyada ah iyo inta mukhafafa min ahaqiila kala saaraysa kala duwi jirtay ama lagu kala sooci jiray marka inhu shaniye kaana wuxuu ahaa rasuul llahi salى اllahu alayh wasalam la yusbixu mid waa beriista junuman xaalu yahay min jimaacin hayr ixtiraamin في رمضان بالرمضان ثم يصوم soمkiisu iska soomaya intuu maydhown markaa waagu baryo xadaثna yaحيى بن أيوب وqتayبة بن حجر qال بن أيوب xadaثna إسماعيل بن جعفر qال أخبرني عبداللhi بن عبدالرحمن وهو بن معمر بن حزم الأنصاري أبو طوالة أن cبداللhi بن عبدالرحمن kلي waa صقاaر تaaبعين waa dبقadii ugu yaryaray taaبعiinta waa nin filaya hore inaynu usoo maray muxadisiintana kuma jiro nin loogu kunyoodo abu duwaalo oon isaga ahayn ninkana abu duwaalo wax la yidhaha jiraba أن أbا يuنس mولى عائشhaةa أخبره عن عائشhaةa رضي الله عنها أن رaجuلا nin baa jaءa yimi ilى النبiيi صلى الله عليه وسلم ystftيa xaalu fatwo weydiinayo war xaal hiyo caaishana tasmac way maqlaysay min waraa'i lbaabi albaabka gadaashiisay kala maqlaysay faqaala wuxuu uhi yaa rasuula allahi tudrikunii way soo gaadhaysaa ii gelaysaa way haleereysaa asalaatu salaadii walxaal ana junubun oo macnaa salaadii subax baa waqtigeedii ii gelaya anigoo janaabaysan waana rabadaanba soomkii waa siinaya fa asuumu ma soomayaa maalintaa faqaala rasuulu llahi salى اllahu عalayh wasalam wa ana tudrikuni salaad anigaba salaadu way isoo haleeshaa waktigeedii baa ii gala walxaal ana junubun faasumu ama waan soomaa saa waan yeelaan faqaala ninkii baa wuxuu yihi lasta mislana e adigu rasuulka ilaahay o anago kalama tiid adigu waa kaa gafar allahu laka maa taqadama min dembika wamaa taahar ya rasuula اllahi qad gafara allahu laka maa taqadama min dembika wamaa taahar faqaala wuxuu yihi wallahi baan ku dhaartay ini anigu la arju rajuna waa dee shay xaqiiqaha halkan rasuulka ilaahay waxaan rajaynayaa an akuna inaan noqdo akshaakum lilah ka idinku cabsi badan ilaahay waclamakum idinku aqoon badan bima ataqi waxaan iska ilaalinayo arrinkani wax la iska ilaaliya hadduu yahay anaa dad oo dhanba ka ugu horeeya iska ilaaliya noqon lahaa ayuu yihi waa shay jaa'izaan xadaثna أحmed بن cثmaan الnwfariي qala xadaثna abu cاaصimi qala xadaثna بn jurayji qala aخbaranii mحamed بn yusufa can sulayman sulayman ibni yasaari anahu saala uma salamata radi allahu canha adigu maxamed ibni yuusuf unbaan filaya inuu cusub yahay waa nin sikaaru taabiciin ka mida sulayman ibni yasaarna waa fuqahadii madiine ayaabuu kaba mid yahay toddobada ahayd waana xadiidkan iyo mid inoo dambeeyo dambe oo xagga beec kuba iman doono maxamedkani leeyahay anahu saala uma salamata radia allahu canha can irajuli yusbixu junuban nin waagu uu bariyay isagoo janaabaysana ayasuumu qaalat kana rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslama yusbixu junuba min غayri اxtilaami uma yasuumu wallah subxana wataعala alى aclam subxaanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha ila anta astaqirka atub ilayk allahuma zidna